waa markii ugu horreysay oo gargaar deeq raashiin ah la gaarsiiyo ciidamada kaydka ee loo yaqaano m b r ta horena la oran jiray k b r ta waa naftada horyaal waxa ay har iyo habeen u taagan yihiin inay sugaan amniga degmooyinka xiga dhanka xadka qaar ka mid ah ciidamada kaydka ama n b r ta ayaa waxa ay naftooda waayeen iyagoo sugaya amniga shacabkuna ay ku seexanayaan soo jeedka ay haweenku iyaga u soo jeedaan kuwaasoo ilaalinaya amniga guud ee degmooyinka qaar mudanaha degmo baarlamaaneed ka tarbaj xuseen cabdi barre ayaa garwaaqsaday in la xasuusto carruurta agoonta oo ay ka baxeen ciidamada kaydka ee ilaalinayay amniga deegaanka tarbaj iyo sidoo kale ciidamada hadda u taagan ilaalinta halkaasi
mpiga iyo county commishnaa mar kastaa lama ark waxaa umaleyn in marka ugu horraysaba ay tahay dhackan iyo dadkan kulli iska horimaad oo wadatashi ina naga dhaca iyadoo oy tusaysa in aan idinka in hayno wanaag mahad iyo meel sare inaad naga joogtiin ayaan intaan iyo qababaalkan kulli aan u soo qaadnay intaadna maxaad ku mudateen waxaad ku mudateen sharafteenni dalka ayaad ilaalinayseen haddii aad dad isa soo bixiyo sida wakhtiga xurudka loo dagaalaya oo caddaanka labaatan kun oo ruuca ku baaday ay dad saas isa soo bixinin xishmadaanan berga ilmo kooyna ay noo akhrisanayaan dhakhtar aad jira istaalle nool jiraan ma qabi lahayn soo dadka xurnimada u soo dagaalay idinkana qaybtiinaa hagaajinaysa haa u soo dagaaleenoo dalkii xishmaddaan ku joogna dal ahaanaan u tashanaynaa dalalka kale laba daloo tashani saddex daloo tashani madaxweynaha magis jooga waa dalka kenyaad ka socona mana jiri karta in rag sidaan oo kale ay joogaan moogi marka annaga waxaa waaye inaanu mahad in celinna oonna ognahay waxaad hagaajinaysiin ayaan ognahay ee taas ogaada aniga markaan qoraal laheey hagaajina ama hataa baarlamaanka aan joogo waa in sheegaa mar kasta waxaan leey war aan la hilmaamin dadka sarsarka iyo ooda noo ah oon kuu fadhina maxaa dheh kusulkaba hiilaas gala maraad waxaad u tiri karta adig iyo mar oos meesha walaalkooda ka sheegi waa marka waxaad ogaatiin walaalayaalow meel saraad naga joogtiin ogaada adduunka midka berga wax kastaad qabaad leedihiin iyo midka dhiban oo sidiin oo kale ah gadaal dambana waa ka tegi doonaa laakiin maxaa muhiim ah sharafta isku joogtaa muhiim yaa sharaftaa loo wada samiya maxaan dadka markaa ama jago weynaa ama taajiriin idinka berga meelaad ugu sharaf badantiinaa jirto ayagaba idinka ay ku saaxanayo markaa waa ka weyntihiin ogaada soo qiimahaasaa macnole waana inoo gara marka aniga maxaan tari karaa gashi maxaa reserve police reserve-ka dalka sharcigo ayaa isla wada xukumay sharcigo ayaa isla wada xukumay nairobi iyo camal waxaa waye qofka gurigiisa iska joogaa qorigana waa haystaa beecshirida iska wataa dharaartii meeshaas igor tuugo kale kasoo baxdo maad qofka soo baxa qorigiisa la soo baxa laakiin tan dhulkan waa weyn yahay askarta iyo dadkan sida nairobi liisa fulfuulo maaha waxaad arkaysaa konton kilomitar iska awiraad arkaysaa askarta ma wada joogi karto marka inaad idinka soo baxdiin oo midda kuwa nairobi n p r ta nairobi maahina si kalaad u shaqaysiin waa macaani gobolka weyn gobolkaa ka bedelan laakiin waxaa laga rabaa sida caadiga inaad qofka shaqadiisa iska wata ergiisaad ka raacana ama dukaankiisaad gadana ama gaarigiisaad wata dharaartii agtiisa wax ka soo baxaan askarna u dhaweyn aad ku siisin ayaa laga rabaa laakiin dalkiyaa kala isku mid ahayn soo waxaad idinku ula taagantihin waxaa waa kale midda kale dal oo dhisnayna jiiraana lana dhinacaan etoobiya waa iyadaba waa qas dhinacaan soomaaliyana waa qas markaan sida nairobi joogo n p r kaad u shaqaynaya idinkoo kala bedelantiin haddana soo taas ayaad ugu bedelantihin ood maanta kuwan kale ugu bedelantihin marka laakiin waa ogna waxaad qabanaysiin waa maasantiin isi imaadkan aan iska hor imaadayn oon isku warsanayn oon promotionkiina ka hadlayn in laga hadla ay tahay dadkii dhintay ilmahoodii seelayeelaan ka hadlayna oon iska warsanayn inama la dhegaysanayn u malaynaysiine waa xishmadaan idinka idin qabnay isugu maalmaa taas ogaa midda kale ilmihiina secondary ku jiraan annaga c d f committeeda waxaan dhahnay aan ugu bixina ilmaha secondary ugu jirto waa inaga bixinayna idin kale insha allah si ah macnaha culays infuula bal aan ka dejinna midda kale cuntadan hadda county commission sheega aniga nairobi meel kasta waan orday inkastoo dadka shacabka lagu wada jiro oo lagu wada doona war kuwaana ayagana culays kaloo gaar ahaa fuule eh bal wax yaray karsadaan bal siiya tiyaan hadda soo qaadnay labaatan taan waa toban taan idinkaa qaadanaysiin iyo macawisnayda idinkii si isugu jirtiin ayaa iskala qaybsanaysiin iyadana waxaa waaye culayska haya ka yaree maxaa dalkii ay u dhiman hayaane